bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay ku astaysan tahay toban iyo toddobada bisha janaayos waa janawari sannada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha wakhtigiisu ilaaday ee xasan sheekh maxamuud ayaa wada qorsho uu kaga shaqaynaya in doorashada mar kale dib loo dhigo si uu kaga qayb galo shirka urur goboleedka midooda afrika waa shirka midooda afrika ee lagu wado in lagu qabto magaalada adis ababa labaiyo labaatanka bishan ilaa iyo kow iyo soddonka bishan aynu ku guda jirno si uu ugu gado ololihiisa doorashada si ay taageero kaga siiyaan madaxda wadamada kenya iyo etoobiya uuna usii dardargeliyo qorshihiisa doorashada in mar kale dib ugu soo laabto kursiga madaxtinimada soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la xusuusan yahay inuu haatan qorsheynayo sidii mar kale dib ugu soo lah hogaanka dalka ayaa wada qorsho uu ku damyahay dib u dhigista lagu wada dabayaaqada bishan inay ka dhacaan dalka soomaaliya arrintan ayaa sidoo kale waxaa wararkaaynu helayna ay sheegayaan in ay jiraan xildhibaano iyo shacab badan oo diidan aragtida ah in dib loo dhigo doorashada mar kale iyadoona ololaha isbedeldoonka dalka uu yahay midka sida aadka loo hadalhayo shacab badan oo ku dhaqan magaalada muqdisho iyo musharaxiya ka siman inaanu xasan sheekh mar kale ku soo laabanin soomaaliya iyadoo sidoo kalena ay sii badanayso diidmada ku aadan wakhtiga doorashada madaxtinimada waxaa kale oo jira qorshe warar sheegaya in dastuurka soomaaliya uu dhigayo in guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari uu noqon karo kusimaha madaxweynaha ama si kumeel gaara loogu doorto madaxweynaha soomaaliya ilaa iyo inta laga gaarayo doorashada ama laga dooranayo madaxweynaha cusub ee dalkani hogaanka u qaban doono kadib marka ay dhacdo doorashada lagu wado inay ka dhacdo magaalada muqdisho arrimaha dib u dhigista doorashooyinka ayaa ah kuwa in badan soo jiitamayay ayadoo tiro dhowr jeer oo hore doorashada madaxtinimada soomaaliya dib u dhac u hareynayay taasoo inta badanna ka imaanaysay dhanka iyo madaxtooyada soomaaliya kulan looga hadlaya abaaraha ka jira dalka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona ay ka qayb galeen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya iyo iskuduwaha xaalada bili-aadanimada qidoobe ee soomaaliya shirkan oo ka dhacay xarun ee ay u-n-ka ku leeyihiin ayaa waxaa diiradda lagu saarayay xaaladda abaaraha daran ee ka jira haatan soomaaliya iyadoona kulanka kadib shir jaraa'id lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana shirkani si wada jira kaga hadlayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta u sheegay in uga hortago dhibaatada abaar ee sii baahi jirta soomaaliya isuduwaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha bili-aadanimada ee soomaaliya batrick oo ka hadlay shirka jaraa'ida ayaa sheegay inay xaaladda abaartu soomaaliya ay meel xun haatan marayso kadib markii ay curan wayeen roobabkii guga iyo dayrta filayay sanadkii tegay sidoo kale waxa uu sheegay in abaartu ay dhalisay in ay sare u kacaan qiimaha lagu iibsanayo biyaha iyo cunnada qaybo ka mida soomaaliya taasoo u sheegay inay sii dhali karto xilliga jiilaalka arrinta mid sii adag ka dhigi ama ka dhigi karta mid sii adkaata abaarta ka jirta bad in badan oo ka mid ah afrika gaar ahaan soomaaliya ayaa waxay haatan tahay mid galaafatay nolosha xoolo aada u fara badan iyo sidoo kale qaar ka mid a dadyowga ku dhaqan meelaha meyiga ah ee ka fog magaalooyinka taasi oo si aad ah saameyn aan wanaagsaneyn ugu yeelatay bulshada ku dhaqan caalamka waxaana sidoo kale qaramada midoobe iyo kulankan madaxdii ka qayb gashay ee dhinaca dowladda federaalk soomaaliyaba ay isku raaceen in si deg deg ah gurmad loogu sameeyo dadka haatan xaaladda abaar ay ku haysato qaybo ka mid ah soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay subaxnimadii hore ee maanta oo salaasaha baneeyeen qaybo ka mida deegaano ay kaga sugnaayeen gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo hore ay kagala wareegeen dagaalyahanada kooxda al-shabaab deegaanada saaka waxa ay ciidamadu kula wareegeen iyagoo aan wax iska horimaada kala kulmin maleeshiyaadkii shabaab ee horey ugu arriminayay deegaanadaasi hase yeeshee islamaanta ayay mar kale ka baxeen ciidamada dowladda soomaaliya waxaana dib mar kale deegaanadaasi dib ugu soo laabtay maleeshiyadii hore ugu sugnayd ee ka tirsaneed ee kooxda al-shabaaba qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanadaasi ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ay ahaayeen markii hore markii ugu horreysay oo ay yimaadaan kadib dib ugu baxitaankoodii deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa gacanta ku haya ururka al-shabaab iyadoo deegaanadaasina ay yihiin kuwa wax soo saarka beeraha gaar ahaan khudradda iyo sidoo kale geed miroodyada kala duwan ee ka baxa hareeraha webiga dowladda soomaaliya horey waxay u sheegtay in deegaanada lagala wareega dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ayna dhici doonin in mar kale dib looga baxa deegaanadaasi ugu dambayna laba kursi oo ka mid a kuraastii isjijiidka uu ka taagnaa beeraha banaadiriga ah ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya labadan kursi oo muddooyinkii dambaba doorashooyinkooda u hareeyay muranka xoogan ayaa ugu dambeyn maanta ku guulaystay inay ka mid noqdaan baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya musharaxiinta oo gaarayay ilaa iyo afar ayaa waxaa la sheegay in ugu dambeyn cod lagu kala saaray waxaana soo baxay laba musharax oo ayagu ku guulaystay kursigaasi inay ku matalaan doorashooyinka labada aqal bibi khaliif maxamed iyo sidoo kale ladiif waa ladiif shariif maxamed ayaa ku guulaystay labada kursi ee ka harsanaa beeraha banaadiriga ah iyadoo haatan keliya ay harsan yihiin doorashooyinka aqalka hoose xubnaha ka imaanaya gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya gaar ahaan somalilan kuwaasi oo la sheegay in murano ay hareeyeen kuraasta ka dhiman in mar kale dib loogu loolamo warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadaynaga dhegaysanayo habeenimadan salaasada waa naga intaa waxaa warka idin akhrinaya idina soo saaray anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu